bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa siddeed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaatay oban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaenu hawadeeda kalenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa khamiis jimca ayaa soo gelaysaa taariikhduna waxay ku beegan tahay labiiyo labaatanka bisha lixaad juun sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad caawa ku dhegayso doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid ah wasaaradda amniga gudaha soomaaliya oo soo saartay degniin ku aadan hubka sharci darada ah ee aan ka diiwaan gashneen wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya haddaba waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa degniintan ay soo saartay wasaaradda amniga dowladda federaalk ee soomaaliya qodobada kale anuu caawa idinla wadaagi doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono dadaalo nabadeed oo xal loogu raadinaya xiisadda magaalada garowe oo caawa ka socda gobolka nugaal iisimada dhaqanka ee puntland oo ku hoolan sidii aanay dib u bilaaba sidii aanay dib ugu bilaaban lahayn xabad mar kale ka dhacda magaalada garowe haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee waraysi ku aadan xaaladda magaalada garowe dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda iyo kulamada lagu xalinayo xiisadda magaalada garowe ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddoomiyaha baarlamaanka puntland oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay soo abaabushay dagaalkii maalin ka hor ka dhacay magaaladaasi garowe ee caasimadda puntland
dagaalkii ka dhacay dalka iyo weerarkii baarlamaanka lagu soo qaaday kow iyaga abaabulayay caddaynteedana walhaya annagana golaha innagoo isku duuban oo shirguddoonku guddoominayo oo hogaaminayo ay waxay ku eedeeyeen in golaha baarlamaanka dhibaatadii meesha ka dhacday leeyahy waa nimankii soo abaabulayay waxaana ka koowa abaabulka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare sinatar timcadde geedfadhi buu yahy isagaee mudanayaal kale sinataradooda jooga iyo xildhibaanada jooga heer federaaliyina dhammaantood waxaa ka shaqayn maayaan laakiin qaybta uu sinatar timcadde hogaaminayo ayaa waxaa ka shaqaynaya
caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland oo si adag kaga hadlaya dagaaladii ka dhacay magaalada garowe sidoo kaleetana eedeymo culculus u jeediya dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxda ugu sareysa dalka uu ku eedeynayo inay iyagu soo abaabuleen dagaaladii ka dhacay gobolka nugaal ee u dhexeeyey mucaaradka puntland iyo ciidamada ammaanka ee maamulkaas wararkii ugu dambeeyey ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa shir u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamkana waxa uu maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya shirkaas iyo waxyaabaha uu daaran yahay sidoo kaleetana ka hadlaya dagaalada dalka ka soconaya ee ka dhana al-shabaab iyo halka uu marayo caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo faray ciidamada admis iyo weliba laamaha kale amniga ee maamulka hirshabeelle inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay gobolkaasi hiiraan ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobana maanta waxay kulan xasaasi ay ka yeesheen xaaladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana khudbad ayuu ka jeediyey caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa wararkaasi wixii nagu soo kordhay ayaad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan farsamadu waa cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac
warkaalkaala kaala kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
wanaagsan ayaynu dileynaa mar kale meel walbo aad joogtaan barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysaneysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan mujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertz f m kaasoo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale f m ku gaaro qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa wararka la xiriira xaaladda magaalada garowe ee gobolka nugaal oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagneed xiisad u dhexaysa ciidamada ammaanka puntland iyo ciidamo taabacsan mucaaradka maamulkaas caawa warar la helaya ayaa sheegaya in magaaladu ay ka taagan tahay xaalad deganaanshaah kadib maalmo oo ay magaaladu martigelinaysay xiisad dhismada dhaqanka ee puntland ayaa wado dadaallo ku aadan sidii ay xal ugu heli lahaayeen xaaladaasi ka taagan magaalada garoowe haddaba wararkii ugu dambeeyey caawa waxaa ka wareystay xildhibaan hore sakariye maxamuud xaaji cabdi oo qadka taleefonka igugu warramay isagoo ku sugan magaalada garoowe
waa mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim Eh, horta dalka maamullo iyo dowlad dhaxaa ka jira En, markii laga reebo eh, gobolada waqooyi ee somaliland oo iyagu yiri gaar baan u istaagnay laakiin aan muxuu ahaa ciidana hadda eh, itiraafinin muxuu ahaa aan rajaynayno inay kusoo noqdaan xerada ummadda soomaaliyeed Eh, wadahadalka bacdi iyo heshiiska bacdi En, soomaaliya dowladda federaalka ah baa madax ka ah shan dowlad goboleed iyo caasimada weeye waxaa nasiib darro ah saddex iyo labaatan sano ka bacdi dowladdii arta lagu dhisay ilaa maantay inay dala dhacyaynayso oo wax horumara oo tallaabooyina oo muuqda oo ummadda soomaaliyeed ee lagu daryeelayo ama nabad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama haddii alla ku ron yahay daryeel iyo haddii alla ku ron yahay isdhexgeli een, iyo dalka oo isu furma ha noqoto een, waa nasiib darro weeye macnaheeduna waxa weeye waxa la yidhaahdo eh, leadership failure hoggaan fashilmay weeye hoggaan fashilmay hogaamada soomaalida oo muxuu ahaa dalka hogaaminaya saddex iyo labaatankaa sano waxay ku fashilmeen ummadda madaynteedii waxay ku fashilmeen eh, deganaanshaha dalka waxay ku fashilmeen in muxuu ahaayeto eh, een, ururada xagjirkaa iyo haddii alla ku run yahay iyo meelaha kaleo dagaalada dagaalada socdo oo dhan inay damiyaan waa garteen Eh, ama heshiisa la galeen ama ha ka adkaadeen haye Eh, laakiin waxaa muuqata hadda inay kasii darayso waa intii aada soo sheegtay weeye Eh, wixii laisku kabkamay baa hadda sii kala sii kala furfurmaya Een, taasina waa nasiib darro weeye shacabka soomaaliyeed ee hoggaan xumo aad iyo aad u liidata ayaa haysa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ummaddan cid isku muxuu ahaa midka ah oo ilaahay dhinac walba ka mideeyey afka mideeyo diin ka mideeyo dhaqan ka mideeyo dal ka mideeyey oo keliya u baahan in si fiican loo xukumo waaye marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ay muxuu ahaa waa maalmihii barakaysnaayo bisha muxaram Mm.
ilaahay inuu u naadiyo oo u magacaabo waaye waay waay waaya marka anugu waxaan joogaa garowe eh, garow waan joogaa garow waa sidaad la socotaan daraa dagaal baa ka dhacay eh, laba dhinac ah oo muxuu ahaa maamulka iyo iyo muxuu ahayeto eh, degaan ah Een, dagaalkaasi eh, runtii khasaaro waa geystay hase ahaatee eh, muxuu ahaa maalin buu socday dhexdaa laga qabtay magaaladu hadda waa degan tahay wadahadal nabadeed baa socda xabad joojintii lagu dhawaaqay waa shaqaynaysaa waxaan rajaynaynaa iyaduna inay muxuu ahaa eh, eh, eh, dhibtaas dhacday ka bacdi eh, heshiis iyo eh, deganaan iyo nabad lagu dhameeyo wax kasta waaya waxaad carabka ku dhuf- wa- wa- waaya marka waxaad carabka ku dhufatay inay socdaan dadaallo nabadeed maxaa nooga sheegi kartaa dadaalada nabadeed ee hadda bilowday
dagaalada nabadeed waxa weeye eh, odayaashii dhaqanka oo madaxda ka ah ee beelaha halkan degan eh, puntland iyo madaxweynaha puntland baa waxaa u socda wadahadallo guud ahaan maamulka waxaana eh, runtii lagu heshiiyey xabad joojinna de waatan hadda socoto way fiican tahay waa gartay iyo nabadeynna waa lagu heshiiyey wadahadal oo muxuu ahaa waxyaalaha laysku hayo oo khilaafaadka ahna in la dhameeyo ayaa ayaa hadda bilaabatay oo na malaynaya inay inay hirge- hirgelaysa iyaduna insha allah wa- waa gartay laakiin magaaladii baad ku sugan tahay ee, xogtu waxay sheegaysaa in ciidamadii aanan la kala qaadin laysku hor fadhiyay weli magaalada marka maxaa macnaa buuran ay sameynaysaa wadahadalka socda
wareer ciidamada sar fadhiyaa ma jiraan dadkaan dad isku dala weeye ciidamadii dagaalamayay waa la kala durkiyey xabadiina waa la joojiyey wax xabadoo dhacaya ma jiraan dadkiina awalba dad badan ma qaxin wixii eh, meelahaas tuulooyinkaasi aade waa soo noqnoqdeeno maanta waa ujeeda iyagoo eh, baabuurtoodii saaran oo soo noqday carruurtoodii wata Eh, marka meel aad iyo aada u fiican bay maraysaa En, muxuu ahaa haddee sheeko xumayni soomaalidu ma ogtahay beladay ka sheekaysaa khayrka kama sheekayso Waa gartay.
waxaa laga yaabaa hadda in eh, idinka laydin sheegay muxuu ahaa in beled dhacday oo laisku baabaayo la ogay oo laqo gaarihii la dumiyey oo hadda lasii dagaalka sii socda waxba kama jiraan Waa waaya.
sii socdaa ma jiro Mm.
dagaal waa dhacay waa khasaarna waa dhacday kooban Waa oo dhibashiya dhaawacba leh laakiin wadahadal baa hadda lagu dhameeyey si fiican bayna u socotaa waxaan rajaynaynaa inaysan inaan dagaal dama dhicin daale waa waayahay ee waxaa laga yaabaa dad badan ee si fiican baa la waa waayahay doctor sigri waxaa laga yaabaa dad badan oo ku dhegeysanaya caawa inaanay faham buuxdo aysan ka haysan ee colaadan puntland waxa ay salka ku hayso marka ee, maxaad uga sheegi kartaa dadweynaha soomaaliyeed
maya colaadan asalkeedu waxa weeye doorashooyinkii dhacay oo puntland ka dhacay inteeda kale oo aan gobolkan eh, magaal- magaalada ayl oo gobo- degmada ayl maahane eh, saddexda degmo kale aan ka dhicin Eh, eh, bay ka hore ahayd ilaa inta waa laga heshiiyo meel baa la dhigay waana ka dhacayaan doorashada waa ka dhacaysaa saddexda degmo Eh, furitaanka muxuu ahaa dastuurka puntland oo oo- oo laisku qabtay weeye asaas taas baa asaas u ah waaya gudoomiye baarlamaanku markuu Mm.
dagaal isu tegay oo yidhahdeen waa furaynaa halkaasaa dagaal ka bilow waayahay gudoomiyaha baarlamaanka puntland oo maanta hadlay waxa uu ku eedeeyey in dagaalkii magaalada garowe ka dhacay ay ka dambeysay dowladda federaalka ade aragtidaas ma la qabtaa
wallahi anugu een, de- hadda dowladda so- federaalka ana kuma jiro dowladda puntland kuma jiro muwaadin soomaaliyeed oo siyaasi ah oo dalkan muddo badan usoo shaqeeyay oo soo halgamay baan ahay intii dalku ku burbursanaa saddex iyo soddonka sano Een, muxuu ahaa anugu waxaan xasuustahay oo keliya in muxuu ahaa la yiri yaan dhexdaasi madaxweynuhu uu yiri dagaal baa ka dhici doona haddii aan dadka laga heshiin ee, madaxweyne xasan sheekh Eh, laakiin dowladda federaalka u malayn mayo dee inay iyadu inta ciidamo keentay ciidamada dariga waa la yaqaanaa ciidamadii eh, joogay puntland weeye Eh, gudoomiyuhu waxaan u malaynayaa dee inuu xog aniga tayda ka badan hayo Mm.
marka isagaad wareysanaysaa waa waa gartay ee, waayahay taas maxaa ma hayo Wa- waayahay laakiin hadda caawa magaaladii baad ku sugan tahay maxaad igaga sheegi kartaa dhaqdhaqaaqyada socda iyo ee, kulamadan xalka loogu raadinayo xiisada ee, meelaha ay wax marayaan qodobada la islaaf gartay iyo ee, waxa haatan weli la ku mari laayahay waa kaaga sheekeeyey waa kaaga sheekeeyey magaaladu aad bay u shidan tahay baabuurtii wax dhex yaacaysaa dukaamadii iyo makhaayadihii iyo hoteeladii waa furan yihiin dadku dariiqyaday mushaaxayaan haddeer anigu dariishadayda uga jeedaa highway oo ugu weyn oo magaalada bartankeeda mara Eh, bajaajyadii waa kuwa isbeerahaya muxuu ahaa codkoodii iyo iyo- iyo baabuurtiiba Mm.
Eh, wax problem ay magaalada ka jiraan waay waay waay waay waxaa tahay nin siyaasi ah oo ee, jagooyin kala duwan soo kala qab Mm.
aniga su-aalaan ka jawaabay ma raba inaan dib ugu noqdo waa kuu sheegay wadahadal baa socda Mm.
waxna waa lagu heshiiyey waxna haddaa laga wada hadlahayaa xabad joojin baa lagu heshiiyey nabad baa lagu heshiiyey Mm.
wixii khilaafaad ah oo laysku hayana waa la fagurayaa intaa weeye waay waay waa mahadsan tahay waa waa mahadsan tahay marka waxaa tahay nin siyaasiya oo xilal kala duwan dalka ka soo qabtay waxaad ka warqabtaa ee, magaalada hadda aad sheegaysa inaad ku sugan tahay ee garowe ee colaadahan ay muddo ay kusoo noqnoqdeen gaar ahaan muddooyinkii ugu dambeeyey muddo xileedka madaxweyne deni ee, maxaad ku talinaysaa si xal loogu helo colaadan soo noqnoqotay
garowe wax colaadoo ka dhacay ma jirto tan unbaa ugu horreysay colaadi kama dhacan garowe aan kuu soco taas laakiin maalmo ka hor garoonka diyaaradaha soo shaqaaqa maanay ka dhicin waxyaalo waxyaalo wax- iikaada hadde iikaada garowe wax colaadoo ka dhacay ma jiraan waana caasimada puntland Eh, khilaafaad siyaasadeed waa jiray meel walbana waa ka jiraa horena waa usoo jiray Eh, khilaafaadka siyaasadeed baa u bedelmay hadda gacan ka hadal waana la xaliyey waxaana ku talinaya wax kale maaha qodobada la isku hayo inta la wada fadhiisto eh, daraad markii dagaalku dhacayay baan si toosa iyadoo dagaalkii socda oo laba saac socday eh, tviyada uga hadlay oo aan aan u- baaq u jeediyay labada qolo oo Mm.
dagaalka wada Mm.
Eh, waxa aan qabaana waxa weeye baaqii aan jeediyey oo ahaa in xabadii waa la joojiyey waa mahadsan yihiin Mm.
wadahadalkiina waa la wadaa nuqaadka khilaafka oo siyaasadda ah in si fiican inta loo falaqeeyo lagu heshiiyo Eh, waxaana keenaya eh, meel walbayna ka dhacdaa taasi waad ogtahay hadda eh, hirshabelle waxa ka jira waad ogtahay ama gobolka hiiraan oo hadda yiri waa ka go-anay iyo eh, shabeellada dhexe mushkilada ka jirta waad ogtahay tenshimadaasi waxay ku imanayaan do- dacfiga dowladnimada burburkii dowladii horta hore horta eh, oo oo burburtay oo aan kabacdi aysan imanin wax eh, maxaa la yidhaha institutions ama daal kuna yahay dhismaha eh, hay-adaha eh, ee dalka oo dastuurku ka mid yahay oo haddii alla ku run yahay ay xeer hoosaadyadu ka mid yihiin oo powerska ama awoodaha sida loo kala leeyahay ka mid yihiin waxaas oo dhan baa khaldan oo khariban Eh, dadku waa qabaa'il eh, weli dowladdii isku hayn lahayd oo muxuu ahayto eh, awoodda u lahayd inay isku hayso cid walba raalli ka noqon lahaa ma jirto Eh, meeshaynu u socnaa marka waxa weeye in la helo dowlad dalka isku haysa iyo gobollo iyaguna dowladdaas ka mid ah oo ay u kala xadidan yihiin eh, dowladda dhexe iyo iyaga eh, awoodaha la kala leeyahay iyo qolo walba intay leedahay laguna ixtiraamo Eh, ciidan qaran oo soomaaliyeed oo dalkoo dhan ka dhexeeya oo dalkoo dhan joogana uu jiro oo dowladda dhexe u taliso intaa wey waxaa loo baahan yahay eh, dhaqaalaha iyo haddii aan la kurinaya dadkan shaqada lahaa jaamacadaha waddanka ka buuxa eh, labaatan sana la soo saarahayay warshado dhalinyaro ciidaa ka badan shaqo ma hayaan qaar tahriib iyo baday ku dhacaan qaar bajaajyay wadaan qaar derbiyaday joogaan nabad la heli mayo ilaa dadka shaqo la siiyo ilaa dadka haddii aan la kurin yahay la- la- la- dalka dalku ciidda keliya maa ciidda waxaa ka muhiimsan dadka haddaan dadkii la daryeelayn oo cadaalad darro iyo qabyaalad iyo bakti iyo xaaraan iyo xoolahoodooda dhacayo iyo maaragtay eh, qofka madaxda ahi inuu u haysto in eh, malaa'ig uu yahay oo lama taabtaan uu yahay aan laga xisaabtamin waxaas oo dhan wey waxa mushkilada keenaya qofka madaxda ah waa inuu gartaa inuu shaqaale dalkan u yahay min madaxweyne ilaa biyatooni waa inuu fahmaa shaqaale ummadda inuu yahay weli lama garan taas waay waay waxaa lagu jiraa muxua baabuur dhagaxa oo haddii dhagaxyo ah oo waxaan iran bolod broofka xabaddu aysan karin nin walba waxaa daba socda intaasoo technica ah dalkao dhan see buu dadkii shacbiga ahaay oo u shaqaynayo adeegaha u ah u garanaya marka hadduuba hadduuba meesha ku dhex jiro oo xuuf xaaf xuuf ilaa xafiiskiisa uu ka tago oo innaba ha u leekaatay waxba dad kala socda albaabaduna u xiran yihiin wasaaradii ay la mid yihiin wasiiradii eh, taliyayaasha ciidamada yani waa mushkilo Waaya, marka- weyn oo oo runtii aan Waaya.
adduunka meel wax ku dhaq Wa- wa- wa- waaya dowladdu waa qabiilaysan tahay Mm.
ree hebel ree hebel ree hebel bes Mm.
marka waxaasoo dhan baa xal u baahan Waaya.
Eh, mushkiladaas oo ay ahayd in la xaliyo saddex iyo labaatan sano ka hor marka annagu asmara aan maxaan leeyahay eh, eh, meesha la yidhaahdo eh, eh, jabuuti eh, arta aanu dowladda kusoo dhisnay eh, dowladdii eh, mudan cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa waxaan qoray waxaas ahayd waxaa loo baahan yahay wax laga qabto ciddii dadkii naga dambeeyey meesha waxba kama qaadin ma garanaysaa qaar Waaya.
hataa ma ogtahay Mm.
oday dowlado kale u shaqaynayo oo qaar baa jeebkooda u shaqaynaya waa mushkilo weyn marka taa haddaan hogaanku hadduusan saxmin waxba saxmi maayaan waa waayaya wa- waa waaya su-aasheeda ugu dambeysa harba inaan ku weydiiyo ee, markii laga soo tago maamul goboleedyadan kale a xustay garow aad adiga caawa ku sugan tahay ee, waxaad noo sheegtay in ay dhaqdhaqaaqyo fiican ay socdaan dadaalo la wado xal la raadinayo marka yadadiile intee la eg baa laga muujinayaa inaanay dib xabad u dhici doonin
mid weyn mid weyn baa laga muujinaya ma u malaynaya inay xabadaan dib soo noqonayso sababta waxaa weeye waa la ysor fadhiyaa Eh, beeraha odayaashii eh, simadii puntland oo dhan waa joogaan Eh, madaxweynahay la joogaan iyo ku-xigeenkiisa iyo ku-xigeenkii inu maqan yahan baa u malaynaya wasiir waa waa waa dhammaatay waxayna ku dhammaan doontaa eh, ilaa ciidankiisa war degdega oo war saxaafadeeda laga soo darsaari doonaa in hawshaasi ay dhammaatay biidnillahi tacaala
aasiya ma la socotaan riwaayadda sahanka nolosha haa ugu dambayntii xaawakiin ayaa u sheegtay mooge in jooflo uu ku soo laabtay daaqsan waa hubaal in uu isku naxay markii uu maqlay in joofla uu soo laabtay
ma xasuusataa in mooge iyo madaxa burcadbadeedda ay qorsheynayeen inay qabtaan joofle ka hor inta aysan booliska qabanin weligaa ha dhayalsanin awoodda sharciga sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay dirir iyo daahir ayaa biyaha daaqsoo ku arkay markab ay ka shakiyeen kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa saamayn ku yeeshay nolosha bulshada daaqsan oo dhan waxaan rajaynayaa inay arrintan u gudbiyeen ciidamada ilaalada xeebaha daaqsan way la wadaageen taasi nimco yar ugu dambayntii aabbaheed ayay cusbitaalka ku soo booqatay waa arrin adag in ilmo yar ay aragto aabbaheed oo xaalad xun ku jira ama xaalad xun ku sugan kasii daranay weliba boolis ilaalinayo qoyskan dhibaato badan ayay la kulmeen taasna waxaa keentay go'aamada uu joofle qaatay sheekooyinka riwaayadda sahanka nolosha innaba caadi maaha
dhegayso halqadda soo socota ee riwaayadda sahanka nolosha taas oo hawada ka bixi doonta jimcaha saacaddu markay tahay labadiyo barka galabnimo dhegayso riwaayadda kana qayb qaado adigoo ka soo wacaya taleefanka gacanta kalana soco barteenna facebookga iyo twitterka gal khadka oo raadi sahanka nolosha weli waxaana soo gaaraya farriimihiinna su-aashii aan idinku weydiinnay barnaamijkii asbuucii hore oo ahayd haddii aad u malaynaysaan in burcadbadeeddu ay hoos u dhacday soomaaliya noogu soo dir fariin nambarkeenna gaaban ee saddex shan afar oo ah bilaash adigoo soo raacinaya magacaaga
ibs bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar elid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deemar master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya master card waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
cam ahaan bulshadaynay cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahinta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbakee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dollar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a arkaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha haddool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimala na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa sariirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun laba-
waa hagaag weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysaneysaan guddoomiyaha golaha wakiilada maamul goboleedka puntland oo ka hadlay dagaaladii ka dhacay magaalada garowe ayaa eedeymo u jeediyey dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan waxauu si gaara u eedeeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo garowe ku sugan waxa uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen colaadii magaalada garowe ka dhacday oo ciidamada ammaanka puntland iyo kuwa mucaaradka dhex martay
mudanayaal waxaan rabaa wax yarna idinla wadaago insha allah galabta waa maanta waa maalin khamiiso insha allah de jimcana waan isoo gelaya ilaahay jimcaha jimca khayr ah inooga yeelo dhammaanteenna iyo dalka iyo ummaddana caafimaad iyo nabadgelyo aamin ha ku gaadhsiiyo mudanayaal maalmaha kan waxaa jira mudanayaal ka tirsan golaha oo shaqada ima waayay magaalada fadhiya iyagiyo niman siyaasiyiini waxaa la abaabulaya inaanu golo u shaqayn xildhibaanada telefoonna loo soo wada diro ilaada kooramkaa buuxinina waa mas-uuliyad darro halkii ugu weyneed in waxaa laga shaqaynaya waxaad ogtihiin shalay maahane doraad in golaha la soo weeraray dhibaatana ay ay ka dhalatay weerarkii golaha lagu soo qaaday ilaaladii golaha ayaa ugu horreysay dadkii ugu horreeyey la laayay ka mid ahaa shacab baa la laayay baabuur baa la gubay dagaalkii meeshaa ka dhacay khasaaruu dhaliyo weynoo baaxad leh golaha waxaa weerarka loogu soo qaaday waajibaadkeenna shaqo aan gudanaynay baa laynagu haystay cidna waxba inaa dhiman tignikana maynaa wadan qoryana maynaa wadan marka aroortii subaxdii shaqada imanayseen habeennimadii magaalada lagu soo duulay meel walba waddada oo xidhnayd sidaa ku timaadeen waa ogtiin waxaan xildhibaan cawilga markhaati kacayaa inuu maalintaa yidhi geesinimada xildhibaanadu sameeyeen way ku mudan yihiin shaqadooda ay yimaadeen aniga mar horena waan idhi mar labaad iyo mar saddexaadna waan ku celinaya waajibaad dastuuriya baa gudanayseen mudaniil aad iyo aad baa mahadsantiin maxaa jira dalkan waa lagu soo duulay ha la ogaado anaa hadda idin caddaynaya waxaa joogaa niman sinatara sheeganaya iyo niman xildhibaanna sheeganaya oo villa soomaaliya laga soo diray dagaalkii ka dhacay dalka iyo weerarkii baarlamaanka lagu soo qaaday kow iyaga abaabuliyey caddaynteedana waa la hayaa annagana golaha innagoo isku duuban oo shirgudoonku guddoominayo oo hoggaaminayo bay waxay ku eedeeyeen in golaha baarlamaanku dhibaatadii meesha ka dhacday leeyahy waa nimankii soo abaabulayay waxaana ka koowa abaabulka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare sinatar timcadde geedfadhi buu yihi isaga iyo mudanayaal kale sinataradooda jooga iyo xildhibaanada jooga heer federaal yimi dhammaantood waxaa ka shaqayn maayaan laakiin qaybta uu sinatar timcadde hogaaminayo ayaa waxaa ka shaqaynaya waxaanu arkaynaa khalkhalka caasimadda haddii la khalkhal la geliyo oo la soo weeraro oo timacaddii raggiisa waxaa ka shaqeeyaan inay fududaynayaan oo soo dedejiyaan in gobolka soo la qabsado in gobolka soo la qabsado inay soo dhowaynayaan inay ka shaqaynayaan burburka puntland inay ka shaqaynayaan halganka socda ee jamaahiirta ee ay ku jiraan midowga s s c waa midow hadda beelihii iyo qabaa'ilkii iyo dadkii iyo ehelka oo dhan baa tegey markii s c laascaanood iyo buuhood lagu koobnayd maaha annagoo dhan baa wada ah anigayga hadlaya guddoomiyaha baarlamaanka jamaahiirta ka mid ah ciddii ka shaqaysa inay khalkhal geliso caasimadda oo sinitarada uu ka kow yahay timcade ee ka shaqaynaysa amdarnada puntland iyo magaalada garoowe xasilina daradooda waxaanu aqoonsanaynaa inay yihiin cid taageersan oo la shaqaynaysa muuse biixi iyo cadowga s n m ee dalkeenna kusoo duulay magaaladeenni burburiyey maatada laynaya shacabkeena qayay waxaan leeyahay markaa shacabka reer puntland iyagoo dhegaysanaya codkayga meel kasta ay joogaan waa in laga dugtoonadaa qayra mas-uuliyiin weeye mas-uuliyaddii loo dirsaday bay gabeen waxaa ka soo dhex hadlaysa villa soomaaliya oo uu xasan sheekh soo diray horena uu caddaystay warkiisa uu yidhi puntland afar iyo labaatan saacadood bay ku dumaysaa kuma dumayso xashiikhna waxaan leeyahay ama sinitara soo dir ama xildhibaanna soo dir ama ciidan soo dir puntland way jiraysaa wayna jiri doontaa wax la gaadhayaana ma aysan jiraan shacabka puntlandna waxaan ku baraarujinayaa dimuqraadiyadda socota iyo meesha loo socdo iyo midnimada dalka iyo wadajirkeenna ha la ilaaliyo golaha baarlamaanka annagoo afkiisa ku hadlayna jiritaanka puntland iyo midnimadiisa waa muqadas golaha baarlamaanka annagoo isku duuban cidda ugu horraysee u dhimanaysaa jiritaanka puntland waa annaga annaga naloo soo kuindhaafi maayo haddaanu nahay baarlamaanka waxaan ku shaqaynaynaa dastuurka waxaan ku shaqaynaynaa sharciga waxaan ku shaqaynaynaa xeerarka kale dalku leeyahay waxaan ilaalinaynaa ku shaqaynaynaa shareecada islaamka waxaan u hoggaansannahay waxaad rabtaan walaalayaal baanu ku shaqaynaynaa nimanka mucaaradka ah waxaa looga baahan yahay wadaal hadda hadal hadday rabaan inay miiska soo fadhiistaan la hadlaan xukuumadda iyo cidda wax ka dhexeeyaan la hadlaan baarlamaanka diyaar baanu nahay masaalixa dalka inaanu ka shaqayno laakiin cid kasta oo isku dayda inay puntland burburiso oo ku shaqaynaysa mowqifka villa soomaaliya ee ay hogaaminayaan nimankaas sinatarada ahi laga yeeli maayo walaalayaal mudanayaal waynu dhaarannay ilaahay dartiis iyo dalka puntland inaynu badbaadinno oo u shaqayno baynu dhaarannay siyaasad waa la ysku qaban karaa laakiin iskuma qaban karno jiritaanka puntland muqadas weeyaan calan baynu leenahay dastuur baynu leenahay waxa keliya laynagula dagaalamayaa waa dimuqraadiyadda dalkeenna ka socota iyo puntland heerka ay ka gaadhay soomaaliya in dib laynoo celiyo waxaasna waxaynu qaadan karna maaha cidaynu ka yeelaynaa meesha soomaaliya dastuurkeenna qodobkiisa afraad ayaa wuxuu inoo ogolyay soomaaliya marxaladda ay ku jirto hadday degi weydo oo xasili weydo inaynu taladeenna leenahay ma cid baa inagu haysta xamarna laynama hoosgeyn karo hargeysina ma qabsan karto laascaanood iyo dalkeenna waynu u dhimanaynaa waynu difaacaynaa waynu ku dagaalamaynaa midnimadeennan ka shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan halkan uga tacsadeeyo dadkii ku dhintay shilkii dhacay maalintii dhaweyd weerarkii baarlamaanka laga soo qaaday maleeshiyaadkii iyo ciidankiiba waan u tacsadeenaya ciddii dhimatay kulligood dadkeennii wada hadlaayeen ninka la soo khalday waa nin walaalkeen oo reer puntlandna oo u tacsadeenna dhibaatada gaadhay waxaan kaloo u tacsadaynayaa dadkii shacabka ahaa ee ku naf waayey iyo intii ku dhaawacantayba waxaan kaloo u tacsidaynayaa dadka hantidoodii ku burburtay ee dhibaatada ka soo gaadhay walaalayaal waxa aan ku dardaarmayaa isku duubnada golaha hadda ka dhex muuqata inaan xoojinno haddii golahu uu isku duubnaado dalkan innagaa jihaynayna cid wax gaar u rabi kartaa ma jirto madaxweyneaan gaar wax u rabi karin mucaarad baan gaar wax u rabi karin ismaan gaar wax u rabi karin nin kaloo siyaasi aan gaar wax u rabi karin innagaa xeerdejintiiya qodobka lixdanaad ee dastuurkaayna siiyey farqadiisa koowaad awoodda koowaad ee dalka ugu sarraysaynu nahay ciddii go'aamadeenna u hoggaansami weydaa ee waxaynu qaadanno dee hadda iyagaa cirka roobkoog ciddii u hoggaansami weydaa wax golaha ka soo baxa iyadaa cirka roobkoog waxaynu ku shaqaynaynaa walaalayaal puntland inaynu ilaalinno aynu ilaalinno baynu ku ayaynu iskula dardaarmayaa waxaan halkii ka baxayaa ilaahay oo puntland dhowr jimco wanaagsan waa inoo yihi maalinta sabtida insha allah bimillah kariim iyo kulankeena aynu sugnaadno shirkuna waa xidhan wasalaamu calaykum waraxmatullah bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas isii buu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horaan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makece makore alla iiga dhigin
duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqo buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaan oo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waa
shir u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo saaxiibada caalamka shirkan oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxaa gubjoog ka ahaa saaxiibada caalamka ee taageera soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo warfideenada la hadlay ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan
ogaadinayaa dhammaan marti sharafta ka duwan ee kulankan muhiimka ah maantay nagala soo qayb gashay mudanayaal iyo marwooyin shirkan waxa uu muhiim u yahay geedi socodka nabadda iyo dowlad dhiska soomaaliya gaar ahaan dadaalada ku saabsan xasilinta iyo dib u xoreynta dalka kuwaasoo ka mid ah howlaha hortaminta u ah xukuumadda danqaran si nabad iyo dowladnimo loogu soo dabaalo deegaanada ay dowladdu dib ula wareegtay iyadoo la gaarsiinayo adeegyada dowladda oo ay dadku u baahan yihiin dowladi ma sii jiri karto haddii aysan kasban shacabkeeda bal waxaaba la dhahaa xasilintu waa kasbashada laabta dadka waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan qorshaha iyo haykalka cusub in uuna gaarsiiyo sidii ay dowladdu ugu dhoweyn lahayd dadka loona qaadi lahaa caqabadaha muuqda iyo kuwa aan muuqan ee khawaarijtu ay u dhigtaan in dadka iyo dowladduba isku xirmaan si loo gaaro nabad iyo horumar loo dhan yahay waxaan maanta halkan u fadhinnaa in aan daahfurno howl muddo soo socotay oo ah in howlaha xasilinta ee dalka ka socda loo yeelo hannaan iyo haykel xaga shaqada iyo isku xirka shaqo aan lahayn hannaan isku xidha oo cad laguma guul gaari karo sidaa darteed waxay xukuumaddu si wada jira uga shaqaynsay in la sameeyo haykel iyo hannaan loo raaco dadaalada xasilinta waxaan rajaynayaa in wixii maanta ka bilowda uu hannaankani noqon doono mid si wada jira aan iskula qaadanno una taabagelinno haddii aan laydno waxaan sidoo kale filayaa in wixii laga bilaabo maantay aan u soo jeesan doonno dadaalkeenna isugu dadaalkeennana isugu geyn doonno waxqabad dhab ah oo muuqda raadna ku reeba deegaanada la bartilmaameedsanayo iyo bulshada ku nool sidaa darteed hadda wixii ka dambeeya waxaan isugu imaanaynaa maxaa noo qabsoomay iyo horumar intee la-eg ayaan gaarnay waxaan rabaa arrimaha qorsheynta iyo qaabeynta in aan ka gudubno oo aan u gudubno gudagalno shaqooyinka dhabta ah annagoo dardargelinayna howlaha baaxadda leh eena hor yaalla taas macnaheedu ma ahan inaan shaqo socon howlo badan ayaa la qabtay muddadii sanadka ahayd aada ayaa loo dadaalay inta yar oo dadku hadda ay ku dhaqdhaqaaqayaanna muddadaa sanadkaa waa la qabtay howlahaas qaar waa la qabtay qaarna waa qorshaysan yihiin laakiin howlaha la qabtay iyo baahiyada taagani iskuma dhigmaan anigoo halkaas markaan taaganahay rabaa inaan u mahadceliyo dowladihii iyo hay-adihii nagala shaqeeyey arrinta xasilinta muddadii lasoo dhaafay oo igu horeyso dowladda maraykanka hay-adda u s aid iyo hay-adihii fulinayey oo d t global iyo tis blas iyo sidoo kale u k dowladda u k oo iyaduna shaqo fiican aan wada qabanay oo early recovery programka sidoo kale dowladda norway oo runtii hay-adda nice oo raacsan iyaduna si wanaagsan bay shaqo fiican ula qabteen waxaan rabaa inaan bogaadiyo e u oo gadaal ayaan dhaweeto aan daha furnay program xasilinta ku saabsan oo qorshaysan oo wax la qabanayana ay cad yihiin iyaduna waxay ahayd waxay runtii kusii dartay dadaaladii socday wax weyn bay ku dartay mudane ra-iisul wasaare laba maalmood ka hor waxaa magaalada kismaayo nagu soo dhammaaday shir muhiim ah oo horudhac u ahaa shirkan aan maanta halkan u fadhinno oo ay dhammaan dowlad goboleedyadu qayb ka ahaayeen kulanka waxaa hoosta looga xariiqa in aanan howlaha xasilinta laga midho dhalin karin haddii aan si wada jir ah looga wada shaqaynin dadaalada xasilinta waxaa la isku weydaarsaday khibradaha iyo waayo aragnimada galmudug iyo hirshabeelle xasilintii ka socotay sidaasoo si la eg dowladaha koonfur galbeed iyo jubbaland waxay ka kororsadeen caqabadihii muddadii sanadka ahaa meelahaas lagala kulmay inaysan soo noqon iyadana waxay kaloo dowlad goboleedyadu soo jeediyeen in la sameeyo sanduuqa xasilinta kaasoo ay dowladda iyo saaxiibadeeda caalamku ku yaboohaan dhaqaale lagu hirgeliyo qorshayaasha xasilinta ee deegaanada dowladdu dib ula wareegtay mudan ra-iisul wasaare kulankaasoo ahaa mid midha dhalah wuxuu u gogol xaarayay in haykal iyo hanaanka cusub ee aan maantii soo bandhigayno uu helo golayaal u diyaar ah in ay taabageliyaan sidaa darteed dowlad goboleedka jubbaland waxaan ku soo aragnay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaarisay ahmiyaddeeda ku aadan howlaha xasilinta sidaasoo ay kalena ayaan waxaan ka codsannay dowlad goboleedyadu inay samaystaan hal qorshe oo dhammaantood u dhan yihiin laguna soo ururiyo wasaaradda arrimaha gudaha tani waxay soo afmeeraysaa isbarbaryaacii baahsanaa ee ka jiray heedaha dowladda ee ka shaqeeya xasilinta waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado marka aan rabno in aan taabagelinno howlaha xasilinta waxaa muhiim ah inaan maanka ku hayno saddex arrimood arrinta koowaad waa degdeg adeeg degdega howlaha xasilinta waa in loo hirgelin karaa sida ugu dhaqsaha badan maadaama dad baahiyo biyo la-aan iyo raashin la-aan iyo dhibaato badan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan ay dadku la kulmaan inuu degdeg noqdo number labo xajmiga koru qaadidda scale up waa inay suurtagal noqon karto in meel inta laga fuliyo howlaha xasilinta haddana meelo badan oo kale laga sii fulin karo oo aysan dadaaladu ku ekaan oo keliya hal magaalo ama dhowr magaalo laakiin dhammaan ay gaartaa ay gaartaa degmooyinka tuulooyinka ay ka kooban tahay kadibna ay sii gudubtaa deegaanada kale saddex heshiis bulsho social contract dadaalada xasilintu waa inay ugu dambeyn noo horseedaan in bulshadu ay wada jirto is-aqbasho nabad ku wada noolaato aayaheedana si siman ugu wada tashato waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo hay-adaha iyo deeqbixiyaasha mar kasta nagu garab taagan howlaha xasilinta oo ah kuwa ugu muhiimsan xukuumaddan waxaana sidoo kale u mahad celinayaa wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada oo soo ajiibay martiqaadka aanu u dirnay kulankan iyo kii ka horreeyey ee kismaayo ka dhacay ayagoo ka soo tegay shaqooyin muhiim ah kuna baraarugsan ahmiyadda uu kulankani leeyahay iyo siday qayb mug leh uga qaadan lahaayeen hirgelinta natiijada ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan xafiiska prime ministerka u mahad celiyo oo runtii ahmiyadda ay leedahay hawshani dareemay isla markaasna xajmi weyn siiyey sidii xasilintu ay u meelmari lahayd iyadoo ka xoogantii hore aad iyo aad baa umahadsantiin
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo